bismi llah alxamdu lilah suma asalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah guddoomiyaha gobolka mudug guddoomiye ku-xigeenka xogayaha nabadoonada degmada bursaalax mashaa'ikhda ururka haweenka iyo dhammaan kasoo qeybgalayaasha dhallinyarada aqoon-yahanka waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bacda salaan farxad weyn bay maaragtay maanta noo tahay runtii inaan maanta daafurno shirkan oo ah shir tanaasul oo dib u heshiisiin oo beel ka mid ah beelaha dega degmadan bursaalax oo runtii horey wax u tabanayey maanta ay ugu tanaasuleen dalka iyo dadka ayagoo fiirinaya wadajirka iyo midnimada dalka una tanaasulay dadkooda ay ka dhasheen iyo walaalahood iyo deegaankooda wax magsab ah iyo wax xaaladoo kalena ayagoo aan ku xirin bay u tanaasuleen runtii waa xeer iyo xaajo ku maqan dadka deegaanka taasuna waxay muujinaysaa inay mudan yihiin meesha ugu sarraysa ama magsabka ugu sarraysa ee degmadan iyo mid gobol intaba waayo qofka hadduu tanaasulo wuxuu muujiyey lahaansho wuxuu u naxay dadkiisii wuxuu u naxay deegaankiisii taas waa arrin taariikhiya oo qormi doonta xusuustayna qori doontaa insha allahu tacaala taarikhdaana xusi doonta isku tanaasulka iyo midnimada iyo istacaylku waa furaha ummadda guulaysatay haddii ummaddu intaa aysan la imaanin ay xeqdi iyo xaasnimo ku wada dhaqanto horumar ma gaadho dadkaani aad waxay ugu ammaanaayeen weligoodii allahood oo ay sharaf ku lahaayeen oo tusaale wanaagsan ay dadka ugu ahaayeen inay ismaqlaan oo is ixtiraamaan inay wadajirkooda si wadajira wax u qabsadaan inaysan cid kale wax ka sugina laakiin barnaamijyadan dhowaan la bartay ee isku tashiga dadkii laga soo gaaray bay ahaayeen dadka deegaankan degan oo isku tashaday oo dhammaan institutionada hadda ka dhisan deegaankan dadka ayaa dhisay gaar ahaan hadda beeshan walaalaheena oo maanta inoo tanaasulay waxay dhiseen iskuol aysan ka lahayn dadka oo labaatan kun oo dollar bishii ay ku baxdo oo fiigiisa carruurta ayagu ay ka bixiyaan mana aha cidda dhigataa ayaga oo keliya dadka deegaanka o dhan baa ka faa'iidaysta sidoo kale waxay dhiseen m c h weyn nasiib wanaag inkastoo m c h kaasi uu xiran yahay uusa hadda uusa shaqayn laakiin waxaan rajaynaynaa inuu shaqeeyo m c h kaasu insha allahu tacaala oo wasaaradda caafimaadku ay siiso maaragtay wixii munaasibka u lahaa inay siiso baan rajaynaynaa insha allahu tacaala kormeer ay ku tagto waayo dad fara badan baa ku nool ereyadaas baahidii loo dhisayna weli way taagan tahay guddoomiyaha gobolkuna waxaan rabnaa inuu xambaaro maaragtay macluumaadka aan siinayno oo deegaanka maadaama gobolka asagoo mas-uul u ka yahay waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala arrintan inay noqoto furihii horsocodka maadaama runtii arrintan waxay ahayd caqabadna haysatay markii maamulka halkan aan nimid dadkaa walaalahayaa oo wax tabanayay sida dadka qaarka u dhaqamo maysa dhaqmin xafiis ma xiran isbaaro ma dhigan dhibaato ma geysan dad waxay ahaayeen runtii hufan afkooday naga xirteen adinkoodaan ka magan galnay ammaan iyo bogaadin baanu haynaa annaguna waxaan ula dhaqanay si bili-aantinimo leh oo ixtiraam leh oo walaalnimo leh waxaanu ilaalinay deegaankaas dadkiisu inaysa isku dhicin maamulkii deegaankuna inaysa isnacin waxaan mar kasta naalladayadu ahayd oo aan ku naaloonaynay aan ogeyn annagoo og dadkan liishiisa iyo dadnimadiisa inuu imaanayo isku tanaasul inay dadku qiimeynayaan qofka maamulka wadaa iyo maamulka oo dhan sida ay u shaqaynayaan runtii halkan markii aan nimid dadka degmadan way ogaayeen meel wax laga qabsaday oo horey u socotay bay ahayd oo wanaagsan laakiin systemka dawliga kama shaqaynayn laakiin maanta waxaa shaqaynaya systemkii heerka degmada oo dhammaystiran baa shaqaynaya oo dhammaystiran arrintaas kuma aana gaarin awooddayada kuma aana gaarin dadnimo gooniyo aan leenahay allaha weyna awooddale baa ku mahadsan haddii aan dadku wax nala qaban waxba maana qabaneen waxaan helnay dad runtii abaabulan oo dawladnimo raba oo wanaag raba oo kala dambayn raba oo ismaqallo is-ixtiraam leh aad bay noo soo dhoweeyeen aad bayna noola shaqeeyeen waxaadna ka dareemaysaa sida ay u soo ajiibayaan ama ay u rabaan ama ay uga go-an tahay midnimada iyo inay ka soo qayb galaan iyo walaaltinimada iyo dadka isjacaylkiisa intii yareydoo aan joognay muddo saddex bilooda baan hadda shaqadan wadnaa oo dhiman shan iyo toban beri muddadaa yartaa waxaa noo qabsoomay wax wanaagsan oo runtii farxad deegaanka u ah waxaanu samaynay dhirayn magaalada oo dhir badan baa ku aasan oo aan rajaynaynaa waxqabadkeedu laba sano kadib inuu soo baxo waayo waxqabadka markii qofku wax qabto waxa wax lagu qiimeeyaa waa laba sano ugu yaraan laakiin taa micnaheedu ma ahan inaan laba sano sii joogayno laan laba sano sii joogayno ma ahan annagu kumeel gaar baa nahay waxaan ujeedkii iyo hadafkii iyo himiladii aan higsanaynana waa gaarnay waxa ugu weyn oo aan rabnay waxay ahayd dadkan walaalaha oo deegaankan wada dega inay isku duumaan in laga gudbo maaragtay waxyaalaha qurunkaah oo qabaliyadda ah oo nabigeena calayhi salaatu wasalaam uu inooga digay oo uu yidhi dacuuha fa innahaa mumtina qabyaaladdu waa qurune ka taga hadda qabyaaladii waa ka gudubnay waxaan rajaynaynaa deegaankan inuu hiigsado haddii ilaahay idmo qofka xukuma in lagu baryo haddii ilaahay idmo qofka xunna in la iska cayriyo oo usa hoggaan ka noqon haddii ilaahay idmo dadku inay bartaan lahaanshaha wax la yidhaahdo qofkaan qabiilnaysa u eegin ee ay bartaan qofkaan inuu yahay qof ayaga shaqaalo u ah oo ay kula xisaabtamaan shaqada ay u hayaan annaga tiimkayagu waxaan diyaar u nahay inaad nala xisaabtantaan oo aad sidaanoo kale tashir u qabataan oo aan isoo hor istaagno inaad waxqabadkayagii iyo meeshii ammaanadii aad noo dhiibteen aan geynay inaad naga waraysataan nagulana xisaabtataan idinkana waajib waxaa idinku inaad noo dhaga fudaadataan shaqadana fulisaan haddii ilaahay idmo waxaa jira dad badan oo ku dabagabanayay beeshaan intii ay maaragtay aan shaqaynaynay oo gadaalshooda maaragta ka soo dagaalamayay de waxay la tahay maanta bannaankiisa soo dhigayaan ama ayagay soo raacayaan marka waxaan rajaynaynaa maadaama maalin jimco ay tahay annagu tasaamux baan fidinay waa dadkayagii ha soo dhowaadeen baan leenahay qof kastoo wax tabanaya oo dadkan ka mid ah qur iyo intu raba ha ahaadee ama macnaha ha ahaado dad isku dhegan ama dad kala tagsan ha ahaadeene waxaan rabnaa inay waxay tabanayaan aan kala hadalno oo aan ka qancinno baan doonaynaa haddii ilaahay idmo halkan waxaan u nimid waad ogtihiinoo meel aasaasa marka ay tahay meeshu miro ma leh roob meel aan lahayn miro miyaa laga gurtaa laakiin waxa weeye waxaan rajaynaynaa qofka dambe oo naga dhexlaa insha allahu tacaala meel miro leh baa loo wareegayaa oo roobsatay dad israba dad horumarkii ogolaaday baan rajaynaynaa inuu la wareego waxyaalaha qisooyinka halka aan kala kulmay hadda waxaa ka mid ahaa mid ka mid a mid ka mid a shaqaalaha dowladda hoose baa maalin wuxuu noo sheekeeyey aniga xogayaha iyo guddoomiye ku-xigeenka wuxuu yidhi markii aan shaqaynayo aan raba inaan canshuur soo qaado si yaxyaxlahan u soo qaadaabi oo xishood ku jiro laba dukaan oo laba nin oo walaalaha kala haysato oo dadka o dhan dadkaygii yahay baa midna dhaafaa midna ka tagaa marka arrintaas waxaan dareemaabay gilti baan dareemaa dembi baan dareemaa xoogaa dhibaataan dareemaabay marka waxaan ku niri niyow dul qaado arrintaa waa la gaarayaa waa dhow baan gaaraynaa arrinta ayada ahayd ilaahay waa noo rumeeyey qisada kaleo iga soo marnay isla wiilkii baa noo sheekeeyey wuxuu yidhi meel fiican baan maraynaa waxaa jidhabuyo dad markii aan shaqada bilaabaynay shaqada aad noogu adkaynayey oo nala dagaalamayey maantana waxaan maraynaa kuwii noocaas ahaa inay dadkii noola tagaan cashuurta ayagu nala qaadaan oo dadkii wacyi geliyaan waa bisayl la gaaray sababtoo dadku wuxuu baranayaa arrintaas horumarkuu dareemayaa wax wadaqabsiguu dareemayaa horsocodkuu dareemayaa waxyaalo aan rabno aan uga inaan uga duwanaano degmooyin kale ayaa jira haddii alla idmo waxyaalahaas waxaa weeye dadkan aan ka codsanaynaa isla xisaabtan dadku inay la xisaabtamaan dadka mas-uuliyadda u haya waxay u dhiibeen inay kula xisaabtamaan meeshii la geeyey wixii waxqabadkii ay ballan qaadeen waxay u qaban waayeen sababtaas in layska waraysto arrintaas aad baan usoo dhaweynaynaa hadda saddex bilood baan shaqaynaynay annagu saddex bilood baan wax u qaadnaa saddexdii bilood shan iyo toban beraa ka dhiman shan iyo tobanka beri haddii ilaahay idmo waxaan rajaynaynaa inaan halkaan shir ku qabanno shirkaas oo aan ku soo bandhigayno saddexdaa bilood wixii noo qabsoomay iyo waxaan hayno iyo wixii baxay iyo say ku baxeen iyo waxaa loo baahan yahay intaba waxaa loo baahan yahay in la helo ummaddii sidaa u xisaabtami lahayd waana ujeedka ugu weyn oo halkaan aan u nimid in dadku ay arrintaa bartaanin insha allahu tacaala waana midii aan ka ballan qaadnay inaan saa ku shaqayno oo dadka midnimadiisa aan ka shaqayno madaxweynaheena mudane cabdiweli maxamed cali gaas arrintii kulle shaksiyan ka ballan qaaday bay ka mid ahayd waayo halkan dadka degan inkastoo uu dad walaala yahay bisana dad badan baa degan dadkaas waxay waxaa la rabaa dad isku haya oo u sinaada dadku hadday sinaan dareemaanna guddimad waa israacayaan dadkao dhan waa wada walaalo naftuna meesha u ron bay aaddaa annagu waxaan u nugulnahay oo aan u dabacsannahay kuwa curyaankaa kuwa waaweyn oo shaybka ayaan carruurta lahayn kuwa danyarta ah waxaan u adagnahay kuwa sida tuugnimada raba inay wax ku qaataan oo baadar raba inay qaataan kuwa weligay u nuglaan weyn hadda idiin sheegaynaa ama darbi ha xirteen ama kor ha ka soo dhaceen waxa weeye marka midnimo iyo guul baa idiin rajaynaya insha allahu tacaala waana mahadsantihiin hadalka waa badiyay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu